Wasiirka Wasaaradda Caafimaadka iyo Daryeelka Bulshada Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Cali Daahir Xaaji ayaa si rasmi ah u furay shirka sanadlaha ah ee qiimeynta iyo dib u eegista caafimaadka dalka oo socon doona muddo saddex cisho ah. Daahfurka shirka waxaa ka qaybgalay Wasiir Ku-xigeenka Wasaaradda Caafimaadka Xukuumadda Federaalka Soomaaliya, Wasiirka Caafimaadka Hirshabelle, Agaasimaha Caafimaadka Gobolka Banaadir, mas'uuliyiin ka socotay Wasaaradda Qorsheynta Xukuumadda Federaalka Soomaaliya, xubno sare oo ka socda dowlad goboleedyada dalka, hay'adaha caalamiga ah ee ka shaqeeya arrimaha caafimaadka, Bankiga Adduunka ee IMF, iyo marti sharaf kale. Dr. Cabdi Jaliil Cabdullaahi Cali Madaxa Qiimeynta iyo Dabagalka Wasaaradda Caafimaadka Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa ka warramaya ujeedka shirkan.
Shirka sanadlaha ah ee qiimeynta ee lagu qiimeynayo sektorka caafimaadka ah oo ay kasoo qaybgalayaan dhammaan deeq-bixiyaasha ee hay-adaha la shaqeeya bahwadaagga ee la shaqeeya wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradda heer federaal iyo sidoo kale wasaaradaha steedyada oo iyagana raba inay kasoo qaybgalkoodana muhiim u yahay shirkan wuxuu socon doonaa saddex beri saddexdaas beri waxaa focuska lagu saari doonaa in la qiimeeyo waxyaabihii wanaagsanaa ee u qabsoomay sektorka caafimaadka ah Wasiirka Wasaaradda Caafimaadka Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Dr. Cali Xaaji iyo qaar ka mid ah mas'uuliyiintii ka qaybgalay shirka ayaa bogaadiyey furitaanka shirka.
sharaf ayay noo tahay maanta inaan markii ugu aan furayno reviewga ama dib u eegiddii ugu horreysay ee sanadlaha ahayd ee sektorka caafimaadka arrintan oo xoojinayso ka go'naanshaheena dhammaan ay naga go'an tahay inaan xoojinno daryeelka caafimaadka farxad gaare ayay ii tahay maanta inaan joogno joint annual review meetingka runtii waa shir muhiim ah oo lagu faaqidayo caafimaadka soomaaliya meeshuu taagan yahay iyo sidii wax looga qaban lahaa runtii waddankeena caafimaadkiisa marka la fiiriyo meel adag ayuu marayaa annaga waddankan caafimaadkiisa mas-uuliyaddiisa qaadanay haddaan nahay gobol iyo haddaan nahay wasaaradba waxaan rabnaa dadkana sugaayo ee caafimaadka soomaaliya nagu aamina inaan wax badan u qabanno waxaana maanta sharaf ah waa runtii taariikhi ah markii koowaad iskugu nimaanayno first joint annual review ama markii koowaad ee dalka caafimaadkiisa iyo bahda caafimaadka iyo hoggaanka caafimaadka iyo agaasimayaasha caafimaadka guud ahaan ee dalka ay iskugu imaanayaan si ay u asaas gareeyaan u koorinaad gareeyaan inay ilaaliyaan horumarka caafimaadka dalka hadda meesha uu marayo Shirkan sanadlaha ah ayaa sanad kasta la qabtaa waxaana lagu lafukuri doonaa howlaha caafimaadka ee ka jira dalka caqabadaha ka jira iyo sidii loo heli lahaa xal waara iyadoo laga sii fikirayo ajentayaasha caafimaadka ee dalkeena